xubno ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose soomaaliya ayaa sheegay in xilli muhiimay u taha soomaaliya ay soo baxay qaraarka khayiraadda looga qaado naqabataynta hubka soomaaliya xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa u sheegay v o a in muhiimay u taha soomaaliya qaadista oonaqabataynta hubka oo muddo dheer laga soo shaqaynaya soona martay marxado kala duwan aad iyo aad bay maaragtay soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabataynta hubka muddo dheer ay soomaaliya ugu jirtay loobi iyo halgan sidii ay ugu guulaysan lahayd marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iida u ah sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan qoriga aan haysanayna haystaan marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan markaa isugu filnaano waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeenna jooga qarannimadeennii iyo wax walbay saacidaysaa marka cid kastoo qayb ka soo qaadatay broseskaas dheer ee maaragtay soomaaliya muddo dheer tan iyo markii cabdullaahi yuusuf madaxweynaha uu ahaa ilaa hadda laga hadlayay sanad walba in cuqnabatayntaas la qaado laakiin alxamdulillah maanta haddii lagu guulaystay runtii aad iyo aadaan u hambalyaynaya waxaana rajaynaya in wax weyn ay ka bedeli doonto soomaaliya iyo gebi ahaanba ee amnigeeda marka macnaha ku jira muxuu yahay soomaal hub waa soo gelay qor way yaaleen macnaha ku jira oona qabataynta hubka la qaadayo
waxaa laga hadlaaya waxa soomaaliya iman jiray waxa waa small armies laakiin hadda dawladdu waxay xaq u yeelan kartaa in ay hesho maaragtay mustaqbalka la qaado cunaqabatayntaasoo helikobtarro ay hesho oo maaragtay ay hesho qoryaha waaweyn waxyaabo kala duwan oo maaragtay nimanka lagu baacsanayo iyo inaan ka maaranno sababtoo hadda waad arkaytaa qoryahan baabuurtan hadda ciidamada amisom ay wataan la yidhaahdo kasbarka iyo waxaasoo dhan ciidamadeennu ma haystaan meel cidlay taagan yihiin marka waxaa awood u yeelaysaa in xataa aan helno koofiyaasha helmadka wax walba oo ciidan u baahan yahay inaan helno marka ciidankeenna wax weyn iska bedeli doona amnigiisa khubaradu waxay qabaan xakamaynta marka hubkan culus uu soo galo gacanta dowladda soomaaliyeed dabcan waxaad og tahay xakamayntiisa laga hadlaya mar walba wallaahi dowladda mas-uuliyad saaran waayo mar kastaba su-aasha ku xardhan ee dowladda hortaalla waxay tahay horta koow in la ogaado tirakoob la sameeyo hubka soomaaliya caqabadaha hortaaganayna ka mid ahayd hubka soomaaliya in la ogaado in la xakameeyo in masuqmaasuqa iyo maaragtay dowladdu ay noqoto tijaabo weeye tijaabada inaan ka baxno oo aan hubka soomaaliya la masuqmaasuqin la siyaasadaynin oo ciidamada soomaaliya ee maaragtay ay noqoto kuwo ka madax bannaan siyaasadda markaasaa ciidankeennii waxayna dhan ay guulaysan karaan lakiin haddii tallaabta hore aan ku guul darraysanno waxay noqon doontaa mid caqabad weyn ku keenta soomaaliya la dagaalanka al-shabaab fursad ma sii doontaa dowladda hadda
runtii al-shabaab dagaalankeedaba waa socdaa waxa keliyaoo maaragtay hadda maanta ugu muhiimsanee socda ayay ahayd waxaana rajaynayaa inay arrintaasi wax weyn ay ku biirin doonto qayb weyn ay ka qaadan doonto xildhibaan maxamed abuukar ayaana dhankiisa soo dhoweeya soomaalilaa qaado khayraadda hubka waa mahadsan tahay dabcan muddo dhowr iyo soddon sane ulaqabateen ka saarnay soomaaliya arrimaha hubka oo muddadaasoo dee waxa keenayna waa ahayd dhibaato soomaalida isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaataynayo in dadka soomaaliyeed xubka waaweyn oo waxkumaada aan isu isticmaalin baa ii sheegaday ee xubkaa loo saaray dabcan hadda dawladdu waxay ku jirtaa dagaallo aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta marka de waa arrin fiican la soo dhoweynaya in maanta la helo dawladda soomaaliyeed inay hesho xub ay kula dagaalami karta nimanka khawaarijta iyo cadowga dawladdan soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey xildhibaan maxamed abuukar ayaa sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta gacanta uu gelayo hubka maadaama soomaaliya xilliga laga qaaday khayiraadda hubka isla haddana waxaa si taxadar le iyadana u baahan in iyada nafteeda isha lagu hayo hubka la keeni doono sida loo isticmaali doono gacmaha lagu isticmaali doono dowladda soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran hubka soomaaliya waxaad og tahay hubka ugu tiri badana gacmaha shacabka iyo gacmaha adoog weli ku jira haddii hub tiri badan dee waddanka la iska soo geliyo halis kaley sii abuuri doontaa marka waxaan aan rajaynaynaa dawladda soomaaliyeed inay hubkaas ka taxadirto cidda gacanta ku hayn doonto iyo sida loo isticmaali doono taasaa muhiim ah in ay gacanta lagu sii hayo oo si fiicanna loogu taxadiro dowladihii iskaga dambeeyey xilka ayaa mid walba waxay door muhiima ka soo qaadatay fududaynta qaadista oonaqabataynta hubkay saarnaa soomaaliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii cabdulqaadir okey v o a muqdisho